bismillahi araxmaan iraxiim alxamdulilahi rabi lcaalamiin wasala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wala ali saxbi wasalim walaal anigu waxaan ahay horta madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka gobolada dhexe xasan maxamuud warsame waxaan ku suganahay degmada caabud waa xalay degmada caabud waa aroortii horeeto shaakay waxaa ka dhacay adaa baalkii rabsho laga soo abaabulay cadaado oo uu xambaarsanaa nin isku tilmaamay inuu yahay wasiir annagu uma naqaan galmudug dawlad laakiin waxaan u naqaanaa dad u abaabulan in ay maaragtay nabadgelyada ummadda soomaaliyeed ay calqaladeeyaan wan gartay arrintaasu waxay ka dhacday stationka degmada caabud waaq saakay aalaseydii horeeto halkaas ay soo weerareen koox dableya oo wadatay gaari yar oo gawaarida daboolan ah tanna si buuxda gacanta waxa ugu haya amniga ciidanka dowlad goboleedka gobolada dhexe ee horay ugu sugna deegaankan oo amnigiisa horay usugay kooxihii alqalada ka riday deegaanka oo fadqalalada ka abuurayna waxay hadda ku sugan yihiin meel magaalada dhinaceeda ah oo guri ah ayay ku go'doonsan yihiin maamul goboleedka galmudug wuxuu ahaa nidaam siyaasadeed oo la dhisay oo dowladda federaalka iyo dhinacyo badan ba ay goobjoog ahaayeen ninkan aad weerarteenna waa wasiirkoodii ganacsiga lakin hadda adig si toosa ku weydiiyo wuxuu noo sheegay wasiirka laftigiisa oo aan waraysanay in aad gurigiisa ku weerarteen arrintaasi maxaa ka jira walaalow anagu horta galmudug waxa la yidhaha galmudug waxaan naqaanay galmudugtii hore ee ka jirtay koonfurta gaalkacyo laakiin haddaynu tan u nimaadno anaga oo tan iminka dhacday gobolada dhexe ma aqoonsanin mana ogin waan gartay ciidamadayana sida aan kuu sheegay waa la weeraray waxaa lagu weeraray stationka degmada caabudwaaq haatanna ciidamadu waxay ku sugan yihiin dhammaan magaalada gudaheeda iyo baaqiheeda intaba welina xiisadaasi wax yar ayaa kasii dambeeya insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa dadka deegaanku inay ku seexan doonaan nabadgelyo hadii aa la yidhaha maxaa khasaare jira ilaa hadda walaa wax khasaare aan ogsoonahay ma jirto dhinaciina wax dhimasho ama dhaawaca ma wax dhimasho iyo dhaawaca midna ma jirto dhinaca kalena wax dhimasho iyo dhaawacaad og tahay maya hadda cid waxaan kuu xaqiijiyo oo khasaarahi ma jiraan laakiin idinka afar maalmood ka hor baad magaalada timaadeen waxaana la sheegayaa xitaa wararka qaarkood oo ay sheegayaan in aad calanka soomaaliya xitaa gub jarjarteen hadalka sida haddaan udhigo wasiirka laftigiisa uu idinku eedeeyey arrintaas ma jirtaa in calanka soomaaliya cid idinka tirsan ay jexjexday walaalow calanka soomaaliya waa calankayagii waa calankii aan lahayn waxaanta ummadda soomaaliyeed qofka rabaa inuu wax fool xumeeyo ama maaragtay brobagandeeyo ana waxaan leenahay runtii markhaati waxaa ku filan ummadda degan gobolada dhexe markhaati waxaa ku filan labyada iyo telefishinada iska arka labadii calan oo iska dhulbabanaya taas ayaa ku filan marka waxaan leenahay arrintaasi waa been raqiis oo waktigeedii laga soo gudbay haatan magaalada marka laga saaro dhinacyadiina siyaasiga ma jiraan guddi kale oo odayaal ah oo talada magaalada wax ku leh walaalow odayaashu waa odayaashii dhaqanka waa odayaashii ummadda marka ma i jirto cid haatan u abaabulan barnaamij ami laakiin odayaashu waxay u abaabulan yihiin barnaamijka nabadda iyo tasliix ayay u abaabulan yihiin de odayaashii dhaqanka oo horay deegaanka ulahaa ayaana jooga laakiin sistem ahaan iyo maamul ahaan gacanta maam waxaa ku hay degmada tancaabudwa maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe wan gartay haddaan su-aasha ugu dambeysa kaaga dhigo dee ahlusunna in badan waxaa lagu yaqaanay dhinaca ahludiinka u dhow oo dhinacaasaa lagu yaqaanay haatan waxaa soo noqnoqday iska hor imaadyo kala duwan oo siyaasi ah oo dhinacyo kala duwan ad iska hor timaadaan arrintan caabud waaqe ugu dambeysa haddaan ka hadallo oo aynan dhinacyo kala eegin maxaad xalka u arki lahayd oo say xeega xeega noqon kartaa ilkana u nabadgeli karaa sidee ma dadka loogu dhex dagaalameen dadkuna doonistooda u heli lahaayeen walaalow ahlusunna horta waa culimadii soomaaliyeed waa culimadii tasliixa waa culimadii sharciga waa culimadii ummadda soomaaliyeed ku hagaysay wadada toosan waxaan jeclahay inaysan haatan halkan aysan lahayn laakiin anigu waxaan ku hadlaya afka dowlad goboleedka gobolada dhexe waxaana isleeyahay xalku waxa uu yahay ummadda soomaaliyeed nabad bay u baahan tahay annaguna waxaanu nahay adeegayaal ummadda soomaaliyeed meelaha ay ka jira maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe waxay caan uga tahay soomaalida kaleeto nabadgelyo qof kasta isku hadlayn karo haatanna dadka shaqaynaya oo rabshada ka wada degmada tancaabud waa waxa ay rabaan in ay kala dagaalamaan jiritaankooda iyo nabadgelyadooda wax kale ay la dagaalamayaan ma jirto xasiloonida yar ee martay muddada laba bilooda ay ku sugnaayeen ciidanka dowlad goboleedka ayaa lala dagaalamaya ayaan oran karnaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaysan noqon doonin sidaas ee dadkaana ay kusii dhaqnaan doonaan nabadgelyo iyo midnimo inay kusii jiri doonaan hadii aa la yidhaha